waxa aan shirkan aan ka qayb galayno wadankan talyaaniga lagu qabtay oo qabanayso ururka hay-adda qaramada midoobay ee loo yaqaano faw oo ku qaabilsan arrimaha cuntada iyo arrimaha la xidhiidha beeraha iyo kalluumeysiga shirkan oo wafdiga dowladda soomaaliya uu hogaaminayo anigoo ah wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdi shirkan waxaan uga soo qeyb galnay arrimo badan inaan runtii ka hadalno arrimaha ugu waaweyn waxay ahayd marka ugu horeysa ummadda soomaaliyeed siday ula socoto waddankeenna dhibaatada ugu weyn oo inaga haysatay arrimaha kalluumeysiga waa sharci darrada kalluumeysiga ee waddankeenna maraakiib badan oo ajanabiya iyo shirkado badan oo ajanabiya ay ka sameeyaan lacagta inagaga lunta dadku waxay ku qiyaasaan ilaa saddex boqoloo milyan ilaa lix boqoloo milyan oo dollar sanadkii marka arrinta ugu weyn oo aan shirkan oo madaxda sare ee adduunka ee wasaaradaha kalluumeysiga ay kasoo qayb galeen arrinta ugu weyn aan shirkan aada uga hadalnay waxaa ka mid a sidii wax looga qaban lahaa oo dunidoo dhan ay isaga kaashan lahayd sidii loola dagaalami lahaa kalluumeysigaa sharci darrada ah waxa aan noo suuroobay ilaa mahadii in wadamada africa oo dhan african unionku inay go-aan ku gaadheen in dowladda soomaaliya iyo aniga gaar ahaan wasiirka kalluumeysiga ee soomaaliya aan u hadalno midooda africa oo dhan oo ka hadalno sidii arrinta sharci darrada kalluumeysiga waddankeena iyo wadamada kaleo afrikaanka oo dariskeena iyo meel kastaba sidii dunidu wax uga qaban lahayd ururkan faw la yidhaahaana uu hormuud ka noqon lahaa arrintaas aad baana loo soo dhaweeyey khudbadaan ka akhrinay iyo dad kaloo badanoo iyakuna dunida doonaya inay la dagaalamaan so taasi waxay ahayd arrinta ugu horeyso oo runtii aan wax kala dagaalanay shirkan u nimid la dagaalanka sharci darrada kalluumeysiga ee soomaaliya arrinta labaad oo aan fursad u helnay waxay ahayd waxaan la kulnay xogayaha guud oo ah ninka ugu madaxa ururkan faw ee dunida isagana waa la kulanay waxaanan uga warano warbixin ka siinay howlihii ay soomaaliya maaragtay wasaaraddeedu ka qabatay arrimaha kalluumeysiga in dhowaan dowladda soomaaliya dowladda federaalka iyo gobolada wadanka ku yaala ay heshiis ku gaadheen magaalada muqdisho bishii january bishii february tobankeedii heshiis kumeel gaadha oo ku saabsan sidii loo qeybsan lahaa kheyraadka khaasatan dakhliga kasoo gala ee bixinta shatiyada ama ruqsadaha kalluumeysiga ah taasna aada bay usoo dhaweysay faw iyo wadamo badan oo iyakuna aada u xiiseynaya in ay kalluumeysi ka sameeyaan soomaaliya waxaa kaloo aan ka wada hadalay ninkan mas-uulka ka ah ururka faw waxaa kaloo aan isku heshiinay in soomaaliya la siiyo dhaqaalo badan oo sidii wax looga qaban lahaa dhisidda runtii kalluumaysatada soomaaliya ama ha noqoto dadka iskaashatooyinka ama ha noqoto dadka kaleo ganacsiga ku jira ama ha noqoto sidii xeebaha soomaaliya oo kale looga sameyn lahaa qaboojiyaal waaweyn oo maaragtay dadka kalluumaysatadu ay ku maaragtay ku kaydin karaan ee kalluunkay soo qabtaan iyo siyaabo badan oo tayooyin iyo farsamada iyo xirfadaha dadka kalluumaysatada kor loogu qaadi lahaa arrimahaas ayakuna ka mid a arrimahan ka hadalnay talooyinkaan soo jiidanay soo jeedinay si wanaagsan bay usoo dhaweeyeen madaxda faw waxaana ku heshiinay barnaamij khuseeya kalluumaysiga beeraha iyo xoolaha labadoodaba inay waxwada wax weyn ka qaban doonaan soomaaliya taasna waxaanu aragnaa runtii guul ugu soo hoyatay ummadda soomaaliyeed waxaa kale oo aan runtii shirkan fursad u helay maadaama ay imaanayeen madax runtii ka socda wadamada ugu waaweyn dunida khaasatan kuwa arrimaha kalluumeysiga iyo kartile dadkaan la shirnay oo madaxdooda si wanaagsan noo soo dhaweeyeen oo isla eegano qaabkii ay door weyn wadamadaasi uga ciyaari lahaayeen waxaa ka mid a dowladda shiinaha oo maaragtay madaxdii halkan joogtay aan runtii aada isoo afgaranay ballanna qaaday inay door weyn ka ciyaari doonaan sidii maaragtay kalluumeysiga soomaaliya kor loogu soo qaadi lahaa hadday noqoto warshado hadday noqoto maxaanku idhahaa in dooniyo waaweyn oo meel fog gaari kara oo dadka kalluumaysatada la siin karo hadday noqoto cilmiga ama technolojiga badaha lagu eego maraakiibta marasa iyo wixii sharci darra u marayo oo dhanna farsamooyin heer saraa taana yidhahan waa inaga caawinanaa wadamo kaloo badan baan iyakuna la kulanay oo iyakuna aan rajeynayno inaan xiriirkooda sii xoojino waxaa ka mid ah wadanka la yidhaaho thailand oo iyakuna dhowaan gacan naga siiyey maraakiib sharci darro oo wadanka soomaaliya kalluumeysi sharci darraha ka qaatay wadankoodana noogu qabtay oo maaragtay shixnadii saarneed oo kalluumeysiga ana dib marka la gado badeecadeeda dib loogu soo celin doono soomaaliya marka arrimahaas oo dhan baan runtii fursad u helay markaana waxaan rajeynaynaa inay waxtar weyn u sameyn doonto kalluumaysatada soomaaliyeed meel kasta ay joogto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu